ummada soomaaliyeed labatan san iyo indheer abaydin barbaarimiyo agoon koris baad ahayd
erayadaas aad maqlaysaan waa hees ay sameeyeen dhowaan hobollada qaranka waa beri kagana jawaabayeen weerarkii waxashnimada ee maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ku xasuuqeen dadka faraha badan ee soomaaliyada ardayda u badnaa agaarka kilomitir afar haddaba innagoo heestaasi maqli doonna balse hal abuurayaashii abwaanada soomaaliyeed ayaa si siman arrinkani dareen naxdin loogu wada abuuray brofesor abwaan maxamed ibraahim hadraawi waxa uu ka mid yahay hal abuurka soomaalida kuwooda ugu caansan waxaana isagoo jooga magaalada hargeysa ee gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya aan caawa kula xiriiray telefoonka wuxuuna marka hore ka hadlayaa bal sida uu u dareemay qaraxii ardayda dadka u badnaa lagu laayay agaarka kilomitir afar ee magaalada muqdisho bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaa ii laba ah waxaa salaan guud oo kalgacal xambaarsan aan la malay karayn u dirayaa shacabka muqdisho jooga iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxaan jeclahay inaan ka mahad celiyo kalgacalkii iyo walaaltinimadii markii aanu dalka nimi oo lagu soo dhoweeyey marka dawladda iyo shacabka kulligoodba waxaan jeclahay inaan anigoo intii kalena ka wakiila inaan mahad inaan mahad celin ballaadan oo aan jeclahay inay ummaddu ay fariintaa helaan ayaan u gudbinayaa haddii ay ka dhigo dee ummadda ku dhaqan magaalada muqdisho ko taasi waa meel aan u gudbo haddaba dadkii dhintay horta ilaahay jannadii ha ka waraabiyo iyagu waxba may galabsan waxba may geysan wixii dadkii ay ka tageenna ilaahay sanad iyo iimaan ha ka siiyo waxay ka mid tahay taa muqdisho ka dhacday u dambeysay ayaa darooyinka maanta adduunka oo dhan ka dhacaya maaragtay dee meel walba caawa meel dabadii aanay jirin dhalinyarada shabaabka waxaan ku waxaan ku leeyahay oo nasteexa ah oo walaaltinimo ah haddaa cadow leedihiin shacabka muqdisho jooga maaha cadowgiina waayo dee qofku intaanu xabadda ridin waa inuu calaamadiyaa oo tilmaamaa cidda uu la dagaalamayo cadowgiisa ah laakiin xabadiina iyo qorigiina xabadiinu cid walba ku dhacdo oo cid walba disho cid walba dishaa dee taasi waa mid kasoo horjeeda islaamnimada iyo iyo haddii ay ka dhigo yadda garashada labadaba way kasoo horjeedaa waxaa u dagaalamaysaan inaad qabsataan oo xukuntaan oo haddii aad taa ujeedadiinu tahay aaway dadkii aa xukumi lahaydeen miyaanay ahayn kuwa xabadiinu laynaysa intaa waxaan ku dar waxaan ku darayaa sideedaba ma banaana in qof islaama aan de xaq aan inaan qof islaama xaq mooye xaq daro aan lagu dilin taasina ma banaana oo dee dhiigga islaam dhiigga dadka islaamkahi xalaal maaha waxaan markaa idinfa idinka codsanayaa dhalinyarada waxaan usheegayaa waxaana tihiin sida aan marka ku hayo culibaa tihiin waxaad sheeganaysaa diintii islaamkaad sheeganaysaan inaa inaadila ka dhigo u dagaalamaysaan dee dee axkaam iyo sharci baa jira iyo waa inay iswaafaqaan waxaa u dagaalamaysaan iyo ficilka iyo falka iyo ficilkiinu waxaan jeclahay dhalinyaroy kollay waxaan idiin waalinayaa waa uu tollimaye de waa in ficilkiina iyo waxaa u dagaalamaysaan ay iswaafaqaan oo aan haddii ay ka dhigo maalinkan maanta maaragtay aanay dee arrimuhu deelba sibiil godan iyo qofkii dhaqaaqaba in lagu dhuftaa dee taasi de way cadaynaysaa inay islaamnimadana ka baxsan tahay dadnimadana ka baxsan tahay dawladda muqdisho ka jirta iyo ururka dhalinyarada shabaabka labadaba mas-uuliyaddaas baa saaran badbaadada ummadaa saaran ummadda ilaalinteedaa saaran haddii ilaahay ka dhigo waxaa saaran nabadgelyada ummadda waxaa saaran badbaadadeeda waxaa saaran ammaankeeda taasina labada dhinacba way saaran tahay bal waxaan jeclahay anigu kolleyba intii aan u baahnaaye igu kaalkii hayeytaasuu ahaa waxaan doonayaa markaa inaan hadalka ka baxo haddii adina wax kale iweydiinay
abwaan hadraawi shabaab waxaa ilaayeen arday fara badan oo soomaaliya oo turkigu daaq waxbarasho u fidiyey horay sidan oo kale arday qalinjebinaysa iyo hodheelka shaamow ugu xasuuqeen marar dhibaatooyin badan bay dalkii ka geysteen waxaad ka mid tahay abwaaniinta waaweyn ee dadka ku hadla afka soomaaliga ay markiiba garanayaan marka ay magacooda maqlaan ma jiraa wax tix suugaaneed oo aad ka tiri dhaqamadan foosha xun leh ee soomaaliya lagu soo kordhiya dadka maatadaa lagu xasuuqayo way faraxsan tahay iyo goorta baskaaladtaagan intii baskaaladi dhacaysayba ee sugaanta waa jirto kaalinteeday qaadanaysayoo sanahay ka tarinaysay marka dee taasina kolleyba haddii la ka dhigo in la adeegsada way u baahan tahay bal waxaan jeclaan lahaa insha allahu tacaala intan inaan hordhac ka dhigo aniga oo rajo ka qaba aniga oo rajo ka qaba in in in maalinkan maanta maaragtay dhalinyarada shabaabka ay dib isugu noqoto oo aanay xalaacsan dhiig ard aan iyaga haddii la ka dhigo aan dilku dil lagu xukumin oo sabab lagu xukumin inaan u dhicin taa maasada ana waan soo diyaargarayno insha allah wakti aan wax caawa ahayn ayaan haddii al ka dhigo soo jeedin doona haddii alla ka dhigo
abwaan hadraawi dhowaan muqdisho ayaa timid markiiba waad laabatay dad badan oo soomaaliyeed waxay sugayeen inaad fagaarayaal kala hadasho suugaan aad ka tiriso goobaha taariikhigae muqdisho booqato laakiin waad ka cudur daaratayoo xanuun jira markaa awgeed marka muqdisho ma ku soo laabanaysaa mar kale
ya salaam ya salaam ya salaam sabab baan u yimi markii horeba muqdisho waxay keeneen ummadda kalgacalkeeda iyo haddii laga ka dhigo hawshii toliimada ahayd ee haddii laga ka dhigo maaragtay halkan laga soo qaaday aan halkan ka keenay somaliland waxay ahayd inaan anigu hawsha hawsha gaar ahaaneed aan u socday waxay inaan shacabka kulama kulamo aan kulama dhacaanoo aanu shacabka ku kulanno goobo badan oo aan haddii la ka dhigo gurbaaba ku jirto oo madadaalo ku jirto oo dawla tusaale ku jiro oo hawaalo waran ku jiro ayaan u socday waxaan ka xumahay waa tii xanuun waa tii aan xanuunsaday waataan dib u soo noqday ballanna waxaa waxaan markaan soo noqdayna waxaan ku soo noqday waan ballan qaaday inaan muqdisho markaan madaalo ku soo noqdo oo aan ballankaa aan qaadin fuliyo taasaa dalag aan u qoon lahay insha allahu tacaala weli xanuunka waa ay hayaan laakiin shacabka shacabka jooga gobolka banaadir iyo dhulka iyo agagaarka oo dhan waxaad iga gaadsiisaa in ballankaasi sidiisa yahay anigana layga sugay inaan gurto se insha allahu xaasha lilah ummadda kalgacalkeeda a ogeydeen sidii wax u dhaceyba kii eegoolka la-aanu kasoo degnay taasi fudaysan maaye de sidaas iga iga gudbiya salaan iyo kalgacal iyo ballanka intaba ummadda iga gudbiya
abwaan maxamed ibraahim hadraawi oo ka mid ah hal abuurayaasha caanka ee soomaaliyeed ayuu ahaa oo isagoo hargeysa jooga caawa telefoonkai ugu warramay
ummadda soomaaliyeed labatan san iyo indheleyer abaydin barbaarimiyo agoon koris baad ahayd axadan adi ku turayn rajada inuu soo abjaro asoo ugu jiro ataag intuu waaq uu iljabiyey iga aamusa shadiyiri hasheegin iga aamus yidhi iga aamusa shadiyiri hasheegin iga aamus yidhi axadan adi ku turayn rajada inuu soo abjaro asoo ugu jiro ataag intuuba uu iljabiyey iga aamusa shadiyiri hasheegin iga aamus yidhi iga aamusa shadiyiri hasheegin iga aamus yidhi sakana ubadkaga dilay ogada kama soo dhiciye aduu ula seexday xalay
horta midaandiintu meesha ay weerarayaan laguma weeraro si maxay ahayd jaga ah ama si sudfo ah oo saboobkiisa laguma weeraro waxaa waaye muddo dheer ayaa laga shaqeeyaa waxaan leenahay arday meesha ku sugnaadna annagu ma ogin islaac fara badan iyo waxaa waaye juhdi badana lagu bixiyey cidda meesha ku jirta in la ogaado ardayna kuma jirinin sida annagu aan maxay ku xaqiijinay marka waxaan leeyahay warkaas waa borobagaa iyo been abuurkooda hore weligood moorsigaa ka dhigi jiray
sakana ubadkaga dilay ogada kama soo dhicine aduu kula seexday xalay